si loo xoojiyo wada shaqaynta maamulada degmooyinka baydhabo iyo marka iyo weliba gudoomiyaha degmada baydhabo ah ee naduuqa magaalada cabdulaahi cali watiig xafiiska ka qaabilay gudoomiyaha degmada marka cusmaan muuse oo safar shaqaah ka deeri magaalada gudoomiyaha degmada marka oo harhalan tusi dhammaan xafiisyada dowladda hoose ee degmada baydhaba ayaa ka shaqeeya si wakhtigan si walbadan uusan ku faa'iidaysada qaababka dowladda hoose ee degmada baydhabo wakhtigan ayay shaqeeyasa gudoomiyaha degmada marka cusmaan muuse oo uusan ku hadalay booqashada sokoy magaalada baydhaba iyo walyaabo uusan maamul sheeku faa'iidi sida dowladda hoose ee baydhabon shaqeeyasa
maanta aadaan u faraxsanaa inaad joogo dowladda hoose ee degmada baydhabo ee aan mar badan aan ku taamaya inaan imaado oo wax badan aan ka faa'iidno maanta reer marka waxaan leeyahay idinkana aada u mahadsantiinoo in maanta waxaan soo arkay in dadkii canshuuraha qaadayey oo dowladda hoose canshuur ka qaadaya toban qof inay baydhabo canshuur qaadayaan oo keliya annagana aynoo qaadayaan afartan qof taasna waxaa keenay sistamkii oo aan la sameynay degmadaas laakiin alxamdulilah maanta walaalkay wax badan aan ka faa'iiday gudoomiyaha degmada baydhabo inaan degmadii aan laabo doono insha allah rajaynaa in sidoo kale waxda dhulka iidan sistamkeeda aadaa ugu qancay insha allah anagana insha allah hadduu ilaahay idhaah sanadkan sanadkiisa insha allah meel fiican oo degmada ay joogta inaan soo gaarna rajaynaynaa annaga in badan dagaal badan waddankaas ka jiray idinka waxaa nasiib u yeelateen in madaxweynihii dowladdii meeshaan joogta nasiib u yeelateen annagana insha allah waa dadaali doonaa cadowaa la dagaalina waayahan haddana waa dadaali doonaa insha allah wax badan adigmaas ka qaban doonaa haddii nafta ilaa noosim haddii waddooyin ahaa laheyd haddii guryihii oo nambarada guryaha ahaa lahaayeen iyo canshuurii haddii ahaa laheyd laakiin insha allah gudoomiya aada macsan tahay gudoomiyaha degmada baydhaba ee naduqa magaalada cabdulaahi cali watiin oo isna meelasay hadaalku jeedi iyo weliba uusa sheegay inti ka maamulhaan mar walbiyo diyaarankeena maamulada kale inio markaasay shal faa'iidaysadaana in gudoomiyaha degmada marka mudane cusmaan muuse ka dhawaay xafiiskay oo magaalada baydhabo ee dowladda hoose degmada baydhabo si uu sumey buu ah wadanka siyaasada qaabka iyo sistamka oo ka shaqeeyasa ee dowladda hoose ee degmadan baydhabo dabcan ay meel badan iyo maybuu ah xafiisyo badan maybuu ah isla marni si uusa fikir iyo maybuu aragti dheeraadayso ee hanka qaadada xafiisyada marni may kamid tahay xafiiska waaxa dhulka iyo si usmeyba walbadan ku gaada qaabka dhulka ee sistamka ee magaalada baydhabo maybuu ah in shaqeeyo sabalogooyinka qaab maybo limbiyo qaab maybo wadooyinka meelhays limbiyo qaab magaalada maybo naqshadii iyo dareerta iyo qaab maybo halyo maybo khilaafaadyada maybo arrimaha dhulku la hariida marka dabaan ciida maybo aran muhiim maybo haydi dowladaha hoose mudirka fiiri arrimaha dhulka maybo waxyaaba maybo muhiimsan maybo ayaa ka jiraan may kala marnay waaxad maybo oo canshuuraha shishal duwan qaadayaan sida anshuurta guryaha iyo anshuuradaha maybuah caadiga oo yomibasod systemka iyo qaabka maybuah ka shaqeeyaan may kala marnay waaxad maybuah islabooqani waaxad maybuah dhalashada iyo sugnaanta magaalada xafiiskan oo degmada baydhabo iyo waaxad maybuah shatiida dowladda hoose ka qaadad maybuah ganacsatada iyo ilbaayo furan magaalada maybuah baydhabo dabaan qaabka oo dowladdaas ka shaqeeyas maadaama una ka guurni qaabkii manualka hay oo gacantala ka shaqeey jiray oon guurni qaab maybo system ah oon guurni may insha allah rajay maybo degmada marka in walbadan iyo maybo ka faa'iidi waana ka faa'iidi doonta nidaamka maybo oo maybo oo na shaqeeyna waa nidaam maybo la keerayo maybo xatooyada iyo maybo lunsa maybo dhaqaalaha dowladaha hoose ee bulshada maybo ka qaadeen waa la kobcifa maybo dhaqaalaha maybo dowladaha hoose maybo la kobcifa si maybo la dadaji adeegyada maybo ee dowladaha hoose bulshimaybo yo maybo anfidayaan